shirkan oo ay kasoo qeyb galeen agaasimayaasha guud ah ee dowlad goboleedka galmudug ayaa waxaa looga hadlayay ammaanka iyo xasilinta deegaanada dowlad goboleedka galmudug gaar ahaana degmooyinka dhowaan gacanta dowlad goboleedka galmuduga soo galay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dubashiinta galmudug mudane cumar cabdi maxamed ayaana shir guddoomiyey shirkan oo ahaa mid diiradda lagu saarayay arrimaha ku saabsan ammaanka shirkan oo muhiimad gaara siinaya arrimaha xasilinta ayaa waxaa kasoo qeyb galay xubni ka socday hay-adaha dowlad goboleedka galmudug iyo hay-adaha ka shaqeeya arrimaha xasilinta waxaana si quto dheer looga hadlay waxyaabihii ka qabsoomay qorshaha sanadeedka laba kun afar labaatan iyadona lasoo bandhigay lagana dooday qorshaha sanadka soo aadan ee laba kun shan iyo labaatan ugu horeyn agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibashiinta galmudug cumar cabdi maxamed cumar kuure ayaa faahfaahin ka bixiyey shirkan iyo ahmiyaddii uu leeyahay
sidaan hore u sheegayba barnaamijyadan nabadda iyo xasilinta runtii deegaanada la xoreeyey waxay muhiim u yihiin dowladnimada deegaanka in la gaarsiiyo qorshaha barnaamijku waa xariirinta waxyaabaha socda iyo inaan waxyaaba soo laalaabta meesha ay ka dhicin oo dowladnimadu dee ay iskaabto barnaamijyada mid lamid u kaaba haddii waxbarasho la helin caafimaad la helin laga shaqayn intaas dee waxba ma soconayaan haddaa caafimaad la haysan cilmi wax ma baran karo haddaa waxbarasho la haysan ciyaalku dee dhalinyaradu mustaqbalkooda waa lumhaya marka waa iskaabaya marka waan kaga mahad celinaya runtii wasaaradaha iyo shaqooyinka laga hayo waxaan rabo kalaa inaan ka hadlo barnaamijyada waxaana lagu shaqeynaa nabadda iyo dib heshiisiinta oo runtii kaalin weyn ku leh arrimahan waxaa la socotaan dagaalada iyo dhibaatooyinka mararka qaar deegaanada ka dhaca oo aan badnayn waxyaabaha runtii aan aaminsanay inay sir ku hayaan waa marka arrinkaasi dee muhiim waay an nabadii shaqooyin fiican aan ka qabanay galmudug dee waa la socotaan hadda boqolkiiba boqol waxay nabad deegaanada inta badan lagu safraa intaa kasoo safartid matabaana ilaa xardheere abilaya todoba boqol kilomitr qaado halna askari midna u baahnay hataa jagbooti midna uu celinayna saarta ugu safri kartaa waa alxamdulilah nabad waaye runtii dee lagu faani karo lagala shaqeeyo dowlad galmudug ay ka shaqaysay marka waxaa la rabaa wasaaradahuna dee waa iskaabaa marku annaga waa waa dadkii waa wacideynaa nabad waa ka shaqeynaa laakiin waxaa loo baahan yahay in la iskaabo oo nabadii shaqadeedii iyo dibashinsiintii wasaaradaha kale barnaamijyada ay ay kaabaan ahaan waxyaabaha lagu dagaalo marka qaar biyaha ka mid oo kale haddii wasaarada biyihii biyihii shaqo fiican laga qaday fifty sana aan soo dhaafay waxaa ka mid a dee dhallinyaradii oo kale in laga mashquuliyo waxyaabaha dhibaatada qabyaaladda iyo fuxisha iyo dhibkaas laga mashquuliyo oo wasaaradda sportska iyo dhallinyarada integration-ka ay samayso shirkan ayaa lagu wadaa in lagu soo gunaanado magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug maalmaha soo aadan